samaynta doomaha waa farsamo soo jireenah oo horey loo isticmaali jiray waxaana loo isticmaalaa doomanka kala duwan sida kalluumaysiga dalxiiska isku gudbinta dadka iyo badeecadaha waxay ku dhisan tahay xirfad qalab iyo aqoon gaara waxaana laga sameeyaa dhowr waxyaabood oo kala duwan shirkadda samaysa doomaha ee somarin oo ah shirkad ay leeyihiin ganacsato ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ah shirkad samaysa doomaha noocyadooda kala duwan ha ahaadan kuwa dalxiiska iyo kuwa kalluumaysiga waxay soo saareen doomo casri ah oo inta badan guto waajibaadkooda ha ahaadaan in lagu soo kalluumaysta iyo sidoo kaleeto in lagu dalxiis tago injineer kays cabdiraxmaan oo ah maamulaha shirkadda samaysa doomaha ee somarin ee ku taallo degmada kismaayo ayaa waxa uu ka warbixiyey faa'iidada ay leedahay samaynta doomaha isagoo sheegay shirkadooda somarin ay shaqo abuur u samaysay dhallinyaro badan oo ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland maallo yaroo gaaban haddaan ka bixiyo faa'iidada ay leedahay dhismaha doomaha ninka aan haysan wuxuu ku soo kalluumaysto kalluun ma soo qabsan karayo waddankeenna waxaa ku batay oo aad iyo aad ugu batay roobab oo isdabajoog ah roobabkaasoo mar walba ay ku dhimanayaan ilmo walaalaheenna hooyooyin annaga hooyooyinkeenna ah dad badan ay ku baaba'ayaan roobabkaasi taasna maanta waxaan u garab taagannahay sidii aan ku doomaha marka la dhisayo maaha iska dhis runtii waxay u baahan tahay khibrad anigu toddoba iyo labaatan sana ayaan khibrad u leeyahay uma aanan imaanin meeshaan inaan dhisno doon yar aan kusoo kalluumaysan waxaan u imaanay inaan markab dhisno xaqiiqda haddaan isu sheegno taasna waxaan rabnaa inaan saboor idinka helno markabka markaan leenahay waxa weye wuxuu ka bilaabmayaa baysal ilaa iyo koo iyo labaatan mitir dhisaynkiisii hadda waxaan haynaa doonta ka bilaabmaysa tobanka mitir weyn arrinta ayada ah waxa weeye lagama maarmaan in dadku ay ka faa'iidaystaan baddan ilaahay uu na siiyey quruxda badan leh sidaan uga faa'iidaysan lahayni waa inaan dhallinyarada ay nagu soo daydaan qolada qurba joogta ay xoolahoodii ay gishtaan waddankoodii hooyo si ay berrito ay u abuuraan shaqo abuur dadka kalena ay uga faa'iidaystaan waxaan u taagannahay dadkeenna inaan shaqo abuur u samayno especially dhallinyarada yoodka ah dhallinyarada yaryar inaan shaqo abuur u samayno insha allah ilaahay nagu nagu garabgeli ilaahay idinkiis